ujeedka ugu weyn waxa waa iswaraysigaasu ahaa iyo in maaragta qorshihiinaas aad samaysateen idinkuna aad warbixin yar ka bixisaan markaad warbixintaas yar ka bixisaanna aanu maaragtay u fiirino istraatiijig ahaan aan u fiirino oo dhahna ma yahay qorshihii ugu saxnaa aan ku howlgeli lahayn maxaa yeele ciladaha ka hor yimaada waxaa ka mid ah hawsha iyadoo dadkii isku meel u wada wado baa haddana waxa weeye dadaalka lasii kala dheereeyaa marka dadaalka lasii kala dheereeyana waxaa weeyaan waxaa yimaada in dadku kala haro in qofba meel ku haro ayay suurtagal noqotaa marka si aan qofna meel noogaga harinin maxaa yeeley marka hawshu bilaabanayso badanaaba lama doorto hoggaan lama doorto hoggaanka sababta aan loo dooran waxa weeye hawshaan waxay ku bilaabatay waxaa la yidhahda unstructure hawl aan lahayn structure lahayn structureka waxaa weeye dee urur dhisnaayo guddoomiye lahaayo guddoomiye ku-xigeen lahaayo cid maaliyadda u qabato lahaayo cidka shaqada u qabato lahaa ma uusan ahayn movement buu ahaa dhaqdhaqaaq buu ahaa dhaqdhaqaaqaasaa lagu dhaqaaqay dhaqaaqii marka cid cid maaragtay xukun aada aada u xukunta ma jirto sidaas daraaddeed baa waxaa dhici karta in maaragtay burbur uu imaan karo ama ama kala shaki uu imaan karo midda kaleona waxaa weeyaan dadku isma wada yaqaano waa dad wada kusoo wada kacay muxuu ahaa rabitaan iyo jacayl iyo horumar daadihin waxaasoo dhan kusoo wada dhaqaaqay marka cilada timaado waxaa weeye markaasoo kale haddii layihahdo guddoomiyaa la dooranayaa isla markiiba kooxda shaki baa kala gelaysa yaa guddoomiyaha la siinayaa qoladee baa qaadanaysa qoladee baa ku-xigeen qaadanaysa sidee bay ku qaateen muxuu ahaaye kategorigee la isticmaalay waxyaabahaasoo dhan u imaanaya marka movementiga badanaaba hoggaan looma sameeyo hoggaan shaqaa loo sameeya waxa la hoggaan shaqo oo la yiraahdo kooxdaas waxay ka shaqaynayaan howlhebla waxaana hormuud u ah ama horjoogo u ah hebelba u ah ama heblaaya u ah waa sida keliya movementu ku kala badbaado waaye marka maanta waxaan rabnay inaan idiin sheego muxuu ahaayey dhowr qodob oo ah marka la samaynayo qorshe la samaynayo maxaa ka mid ah qodobada xoogga la saaro si ma ujeeda aada idinkuna markii aada fiirisaan qorshihiinii aada ugu dabakdaan waxaan kaloo halkaan idinkugu soo qaaday shax ama jaart jaart aan is leeyahay markaan isla fahmno sida qorshaha loo sameeyo ugu fiican markaas jaartigaas in lagu buuxbuuxiyo aanu nirahna howlheblaan qabanaynaa howlheblana waxaa weeyaan dee qorshaha iyaga kuma jirto si aada u tiraahdid marka marka ugu horeyso aad baan ugu faraxsannaha inuu guddoomiyuhu uu joogo hawl marka aad qabanaysid before aadan waxba qabanin aadan waxba bilaabinin waa inaa is identify garaysa ama is sheegtaa who you are yaa tahay adugu ma waxaad tahay dad ama dhalinyaro gacan siinaya maamulka markaas jira ama maamul degmo ha noqdo ama maamul gobol ha noqdo markay gacan siinayaan markaas waxaa weeye waxay ku shaqaynayaan waxaa weeyaan waa awaamiirtii ama dalabkii uu guddoonkaasu ka dalbado oo uu yiraahdo waxaas iyo waxaasaa idinka codsanaynaa in nalala qabto kaas waa mid marka marka who you are markaan ku leeyahay waxaa waaye qorshaha markaad samaynaysid waa inaad iscaddaysaa idinkaa marka ogaan doono cidda aad tihiin number one number two markaad who you are aada ogaatid waxa kale oo lagaa muxuu ahaaye lagaa rabaa waxaa weeye inaad vision leedahay waxa la yihahda vision visionka waxaa weeye aragti fog inaad leedahay hawshaan ma waxaa ugu talagashay hawshaan ma waxaa ugu talagashay muddo yaroo gaaban oo ah muddadaas yartaa baan dadaalkaas rabaa inaan ku qabto wayna iga dhammaanaysaa bis haddii aan hawshaas dhameeyo intaas iga egto mase waxaa jira ujeeddo ka dambayso aan leeyahay oo ah haddii aanu nahay dhallinyarada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaan rabnaa yoolkayga ugu dambeeya inuu noqdo in aanu aragno gaalkacyo nabad ah dadkeedoo nabad ah muxuuah magaaladio qurux badan magaalado jidad leh magaalado nolol leh magaalado bilic leh magaalada dhalinyaradeedu isku duuban tahay miyaan rabaa mase waxaan rabaa yacni particular markaas hawl taalla keliya wax ka qabanaa